أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe urur gaaleedka midooda yurub ayaa ku dhawaaqay inuu awoodi la'yahay bixinta qarashaadka ay ku shaqeeyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka xaradheere ee wilaayada mudug mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub taasoo ka dhacday degmada ceelbuur ee xarunta wilaayadaas munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك
waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri ku soo dhowaada warkii oo fidsan kataa'ib ikhbaariyah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe sida warbixinta warka uu inoogu faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasan
kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey fiidiyo kooban oo ku aadan weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku ekeeyeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay kaga sugnaayeen duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe inkastoo fiidiyowgan uu ahaa mid kooban haddana waxa uu xambaarsanaa macluumaad saa'id ah oo aan la soo koobi karin weerarku wuxuu dhacay xilli habeenna ciidanka mujaahidiintana allah fadligii waxa u suura gashay inay cagta mariyaan dhammaan goobtii maleeshiyaadku ay ku sugnaayeen inta fiidiyowga la daawanaya waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si toosa oo la wareegay fariisinkii maleeshiyaadka riddada bakhtiga maleeshiyaadka oo goobta daadsan iyo gododkii iyo difaacyadii ay maleeshiyaadka riddada ku dhuumanayeen oo gebi ahaanba cagta la mariyey waxaa sidoo kale filimka inta uu soconayo lagu soo bandhigayaa qanimadii ciidamada mujaahidiintu ay goobtaasi ka heleen oo u badnaa agab military
للعدا ضرهم وذوبوهم على الكسر كرا على المعتدي كرا
fiidiyowgan uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxa uu daba socdaa aflaam kooban oo maalmihii ugu dambeeyey uu baahinayay kanaalka kuwaasoo lagu soo bandhigayay weeraro lagu qaaday isbaarooyin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada iyo weliba sidoo kale fariisimo iyo goobo gaar ah oo maleeshiyaadku ay ku sugnaayeen arrintan waxay dhabarjab ku tahay kooxda riddada soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey la kulmaysay weeraro kala duwan oo kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoo aflaamtii la baahiyey qaar ka mid ahna lagu soo bandhigaya weeraro toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayeen fariisimo ay magaalada muqdisho kaga sugnaayeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya taasoo muujinaysa in ciidanka mujaahidiintu laf dhuun gashay ay ku noqdeen maleeshiyaadka riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka gardarrada ku joogo dalkan muslimka ee soomaaliya
للعدا ضرهم وذوبوهم على الكسر كرا على المعتدي كرا mahadsanid abuuxasaan ururgaaleedka midowda yurub ayaa ku dhawaaqay inuu awoodi la'yahay bixinta qarashaadka ay ku shaqeeyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya walaalkeen abushayba ayaa warbixinta warka inoo haya howlgalka ashaaradirirka ah ee ciidamada kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayaa wajahaya culaysyo xooggan waxayna tan ugu daran tahay cidda dusha u ridan doonta maalgelinta howlgalkaasi ururgaaleedka midowda yurub oo ah kan ugu weyn ee dhaqaalaha ku bixin jiray murtasaqada afrikaanta ah ee duulaanka saliibiga ah ku joogta soomaaliya ayaa mar kale walaac ka muujiyay maalgelin la-aanta haysata howlgalkaasi ururgaaleedka midowda yurub ayaa sheegay in maalgelinta howlgalka ay u muuqato mid isaga looga kala dhaqaaqay sidaa daraaddeedna aysan awoodin inay keli ku noqdaan bixinta qarashaadka ku baxaya afrikaanta soomaaliya duulaanka saliibiga ah ku joogta afhayeenka arrimaha dibadda siyaasadda amniga ee midowda yurub ayaa gaalada caalamka u soo jeediyey in si cadaalad ah loo qaybsado mas-uuliyadda maaliyadeed ee maalgelinta howlgalka cusub ee loogu magacdaray eusom si aysan keli ugu noqon bixinta qarashaadkaasi oo aysan awoodin isagoo sii hadlayey ayuu sidoo kale sheegay in beesha gaalada caalamka uu ururkiisa ka filayo inay raacaan go-aanka ururka gaalada qaramada midoobay ee isbahaysiga eyusom u sahlaya inuu helo maalgelinta qaramada midoobey sida uu hadalka u dhigay waxay tani ku soo beegmaysaa xilli maraykanku uu horey u diiday inuu qayb ka noqdo dowladaha maalgelinaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee eyusom sidoo kalena beesha gaalada caalamku ay ka cagajiidayso bixinta dhaqaalaha ee dhankeeda ku soo aday waxay taasi ugu dambeyn keentay in ururka midowda gaalada yurub oo qayladhaan afka furta sheegana inuusan keligii xamili karin dhaqaalaha ku baxaya isbahaysiga kufriga ah mahadsanid abuushayba faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada xaradheere ee wilaayada mudug waxaa xooga dheeraad ah laga helayaa dagaalla u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo malishaadka murtadiinta oo shalay ka dhacay bacaadka faarax aadan duleedka magaalada xaradheere ee wilaayada mudug dagaaladan ayaa lagu jebiyey murtadiinta waxaana la xaqiijiyey in lagu dhaawacay ilaa afar askari dhanka wilaayada bokool waxay ciidamada mujaahidiintu qaraxay la beegsadeen askar ka tirsan kufaarta xabashida etoobiya oo ku sii jeeday garoonka diyaaradaha degmada waajid waxaana jira khasaare xabashida lagu gaadhsiiyey qaraxasi xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa eedan kulul u jeediyey murtad xasan gurguurte isagoo ku tilmaamay inuu yahay tuug beenaalo ah warbixinta warkan waxaa inoo eegayaa walaalkeen cabduqani maxamed siyaasiyiin iyo xildhibaan oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale eedeyn culus u jeediyey xasan garguurte oo ah madaxweynaha kooxda riddada kaasi oo waajahaya gabidhacleen siyaasideed xildhibaan daahir aamin jeesow ayaa warbaahinta u sheegay in xasan garguurte uu weerar ku hayo dhammaan hoteelada iyo isku imaateenada magaalada muqdisho ee ay kulamada ku qabsadaan siyaasiyiinta isaga ka aragtida duwan isagoo falkaas ku sifeeyey mid keeni karaa iska hor imaadyo si toosa u dhex maraa maleeshiyaadka murtadiinta isagoo weerar afka ah ku qaadayay xasan garguurte ayuu ku tilmaamay beenaale doonaya inuu xukunka iska sii joogo xitaa haddii uu dhammaado mudaxileedkiisa kadaa'iblow kitaabihii nebiga jeexjeexe baad masaajidada aad ka hadlaysina been baad ugu dhex hadli jirta tanaa caddaynaysa inaad doorasho qof iyo codde aadna rabin tanaa caddaynaysa inaad maanta aad ku soo weerartay meeshii ay isku midoobayeen midnimo diid baad tahay buntlandaad cuntiyood gooni u faquuqday jubbalandaad gooni u faquuqday maanta alla ha ku qabta shacabka allah kaa qabta xaqiiqatan waa nasiib darro weyn weyn weyn weyn waay wax ay hadlayeen male wallaahi anaa joogay waa kaliibkaa laga arki doonaa xataa dowlad lama dhaliilayn wax kale lama samaynayn waxyaabaha qodobada ay ku heshiiyeen iyo shir jaraa'id iyo anooy markhaati iga dhiganayeen oo ay uga casuuteen intaas xasan sheikh intaasas u gegsan waayaas askar u soo diray ma ninkaasaan ka sugaynaa in doorasho qof iyo codda la qabto khilaafka siyaasadeed ee murtadiinta u dhexeeya ayaa u muuqda inuu gaaray meeshii ugu sarraysay waxaana madaxweynaha murtadiinta lagu eedeynayaa in lacagaha ay ka sameeyaan dhulka ay ka boobaan shacabka muqdisho u adeegsanayaan qabanqaabada doorashooyinku sheegyo siyaasadeed sida uu mar kale ku hadaaqayo daahir aamin jeesow xasanow adiga waxaad falaysa fal waxaa hareeban wiilasha xisbiyada wata iyo ururada siyaasadda cayrcayrso xildhibaanada lacag ku kala laaluush dadka oo dhan kala dil adiga hal maalin lagugu deri maayo wallaahi hal maal lagugu deri maayo waa dhiman karnaa naftaa naga baxaysa ma ogi maalin walba hooyada een, een, muxuu ahay ilmaheeda iskoolka ma geysto aniga kuweyga waa naaxeenaan leh doorasho qof iyo codnan waa rabaa waxaas ya- yaa loo sheega aboota iishana looma sheegayo marka adiga beentaada waa fashilantay dalka bohol nagala dhici maysid dalka ma- ma- maqribaysid ma ogolin inaad dalka aad kala qay- qaybisood qabiil qabiil u kala qaybisood muxuu ahay aa- aad- aad- aad qolobo meel aad ku lucuubta ma rabno war beenta maxaad u sheegaya ilaahay ka baq waxaan u noolahay oo ilaahay ii uumiyoon siyaasadda ugu jiraa inaan adiga ku faydo beentaada aan dadka tuso arrimahan ayaa imaanaya xilli ay dhinacyada iska weerarayaan warbaahinta meelaha qaarna ay ka dhacayaan weeraro dhiig ku daatay oo ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta waxaana la saadaalinayaa in dhinacyada dhexdoodu dagaalamaan haddii ay ku heshiin waayaan doorashooyin gaaleedka marka uu dhammaad ku dhowaado mudaxileedka xasan garguurte mahadsanid cabduqani mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub oo ka dhacday degmada ceel buur ee wilaayadaasi walaalkeen anas al ansaari ayaa warbixinta warka inoo eegaya munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad culimaauddiin ugaaska martisharaf iyo maamulada islaamiga ee galguduud iyo shabeellada dhexe ayay ku dooratay jufada abakar oo ka tirsan beelweynta murursade nabadoon farxaan cabdi axmed ayay jufada u dooratay inuu noqdo nabadoonkooda guud isagoo bedelay nabadoonkii geeriyooday axmed jilacow jimcaale oo loo yaqaanay nabadoon dilaxow waxaa hadal kooban soo jeediyey qaar ka mid a nabadoonada jufada abakar iyagoona soo dhoweeyey nabadoonkooda cusub
ee naqiib aan soo doorannay oo si xurnimo leh aan u soo doorannay annagoo ah beesha abbakar majabe naqiibkaas magaciisa waxaa la yidhaah farxaan cabdi maxamed waxaan naqiibkaas ku soo doorannay in uu yahay macallin diinka islaamka in uu nagu hoggaamiyo annagoo ah beesha abbakar majabe Een, waxaan u mahad celinaynaa dadka walaalka aan nahay wufuuddooda ka soo qayb gashay een, caleemasaarka naqiibka beesha abakar ayaan u mahad celinaynaa ee, faarax cabdi maxamed waaye naqiibkaynu waxaana odayaasha inay la shaqeeyaan rabnaana anukuna insha allahu asoo nagu hogaamiyahay shareecada islaamka ayaan waxaan rabnaa anukuna ka odayaal ahaan iyo ka naqiib ahaanba inaan la shaqeynaan rabnaa ee inaan ka oday kala kala odaynaan rabnaa dadnimadayna iyo diintayna inaan kala odaynaan rabnaa waxaan marka aan ku soo gabagabayha naqiibka cusub waa naqiibkayna waana doorannay waana ku kalsoonnahay waana la shaqaynaa haddaan odayaalnahay haddaan dadweynena la shaqayhaynaa ee waxaana kula shaqayhaynaa diinta islaamka mas-uuliyiintii goobta ka soo qayb gasho waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo la dardaarmay nabadoonka cusub ee jufada abakar
نقيب معلم فرحان عبد الكريم محمد اولا كل ساد arkayso nuqabo kale horta jirtay ogaas ayaa jiro si guud ahaan insha allahu tacaala waajibaadkaada waxaa ka mid ah inaad ummadda isku waddo dariiq ilaahay inaad ku waddo ummadda macnaha in laysku haayo midnimada ayd meesha ka qoran wadajirka waa la rabaa wadajirkaas laakiin mid xaga inuu ahaadaa la rabaa waa inta hadda la sheegay dadka ay bulaarajiyeen kitaabka ilaahay sunnadii nabaga maaragtay diinta ilaahay oo ballaaran in lagu socdo oo maaragtay marjic ayadaa noo ah shuurada inaad badiso wadatashiga inaad badiso midnimada guud ahaan abakar lagu bilaabo ilaa maaragtay muransada iyo loqabaa'ilka kale nin anfaacad noqoto munaasabadan ay qabsatay jufada abakar oo ka mid ah beesha murursade ayaa qaybteeda labaad insha allah waxaad ku dhagaysan doontaan warbixinadeedna soo socda insha allah mahadsanid anas munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed Bismillahi bis balos de silore millahi mi milos de Allahi al alfakare la nore la ilaha la nakare he halos de arrahmani al alfakare la nore rahmani rah rala kare alore mani mamin kare ni nunos de الرحم الفكر إلى نور الرحيم رارا لكري حمي عيحة
munaasabadani oo ahayd mid lagu maamuusayey boqol iyo soddon arday oo ka mid ah ardayda madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable kuwaasi oo dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable waxaana munaasabada kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan boqol iyo soddonka arday ee dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa laga qaaday imtixaan iyadoona abaalmarinno qaali ah la guddoonsiiyey ardayda kaalmaha horegalay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay waalidiinta ubadka waladkaadii barig ah oo fiicnaa oo kuu soo ducaynayay ayaa maaragtay ducadiisiiaa ku anfacaysa ilaahay subxana wa taala kugu anfacayaa oo camalkaadii saalixa uu ku soconayaa waa markii marka aad tarbiyaysay oo xuquuqdii uu kugu lahaa aad gudatay sida xaq waalidka xaq u leeyahay ayuu waladkana xaq u leeyahay waladka iyo canugu aabbihii iyo hooyadii xaquu ku leeyahay inay tarbiyeeyaan wakhtigii cumar khataab radiallahu canhu ayaa ninbaa soo dacwooday wiilkiisuu ka dacwoonaya oo caasi ku noqday maxkamaddii baa laisla yimid sayd cumar baa loo yimid odaygii baa dacwooday wiilkii waa hadla wuxuu yidhi intaan caasib ugu noqduur odaygii wiilkan waa caasi waxba igama maqlo waa wiil caasi ah wiilkii wuxuu yidhi intaan caasi noqon isaga aabbahe marka hore caasi noqdu yidhi magac fiican ima bixinin buu yidhi islaan yahuudiyadu iga dhaloo naag fiican igama dhalinuu yidhi ima tarbiyaynin marka dhibka waa xaggiisuu yidhi garti yaa helay garti canugiibaa helay haddii marka horeba qof fiican aan laga dhalin magac fiican aan loo bixinin magacu waxyaabaha wax saameeyo ka mid yahay aan la tarbiyaynin haddee dhibka iyo dembiga marka waalidkaa yeelanaya afhayeenka golaha noqobada wilaayada hiiraan nabadoon cali abuu caaisha iyo naqiibka beesha direed ee hiiraan nabadoon sheekh cumar ayaa iyaguna goobta munaasabada ka hadlay
yacni aqoontu cilmigu bilow ayuu leeyahay laakiin dhammaystir ma leh cunugu hadduu farta barto iyo akhriska hadduu barto waxaa u bilowday cilmigii iyo aqoontii wax kasta oo ka hor yimaada wuu akhrinayaa kadibna kitaabada ayuu horey usii gelayaa cilmigiiaana u bilowday alxamdu lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad oo dhani u sugnaatay ilaahay khayr badan ha idinku abaalmariyo ilaahay agtiisa ajir badan ayaad ku leedihiin wax la qabto ama shaqo la qabto shaqada ugu wanaagsan ayaad ku jirtaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka waxaa ugu khayr badan qur-aanka ninkii barto dadkana baro qur-aankii waad barateen maaragta ummaddiina waad baraysaan marka waxaad noqoteen marka kuwa ugu khayr badan ayaad noqoteen haddaad tihiin mucallimiinta marka waxaan leenahay abaalkiinna ilaah baa guda ugu dambayntii lajnadii imtixaanka ka qaaday boqol iyo soddonka arday ee dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanka imtixaankii la qaaday kaalinta koowaad iyo labaad sidii loo kala galay insha allahu tacaala arday kasta oo magaciisa aan yeerin ha soo istaago si jaa-isihiis insha allahu tacaala uu u qaato insha allah dadaalka weyn ee macallimiinta muujiyeen waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah kaalinta koowaad waxaa la arki jiray hal qof laba qof saddex qof ayaa la arki jiray halkan kaalinta koowaad waxaa iskula jira labaatan iyo sagaal arday allahu akbar allahu akbar kadibna kaalinta labaad ayaa insha allah tacala iyagan yeerin doonaa waa toban iyo kow arday kaalinta saddexaad ayaan yeerin doonaa waa shan arday ah degmada buqa qable waxaa ka furan afar iyo toban dugsi oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga waxaana madaariista laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen yaasir maxamed warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu